shan qof ayay ku dhaawaceen kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tiransanaayeenna xarakada al-shabaab deegaanka jakama oo ka tirsan countiga kilifi sidoo kalena halkaasi waxay afduub ugu geysteen gabar talyaani oo halkaasi joogtay gabadhan oo la sheegay inay ka shaqaynaysay hay-adda african melele onlines oo ah hay-ad maxali oo deegaankaasi ka shaqaysa ayaa waxay ahayd mid si gaara tabarracaad ugu siinaysay dadka dhalinyarada deegaankaasi ku nool dhanka tacliinta iyo caafimaadka deegaanka jakama ayayna ku nooleed frankli kitao a goobjooga halkaasi ku sugnaa ayaa sheegay in kooxdan weerarka soo qaaday in halkaasi ay ku toogteen shan ka mid a dadka deegaanka oo hal meeloo keliya ku wada sugnaa sidoo kalena afduub u geysteen gabadhaasi talyaaniga aheed franklin ayaa sidoo kale sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen rag deegaankaasi kusii sugnaa aqoonna u lahaa halka gabadhaasi ay joogtay iyo xaaladda gabdhahaasi caddaanka ee halkaasi ka shaqaynayay la socday wuxuuna sheegay inay ahaayeen kuwo aqoon ay u lahaayeen dadka deegaanka balse niyadooda isbeddelka ku yimid ilaa iyo haatan aysan garanaynin dhawaaqa gabadhaasi afduubka loo geystay ayaa waxaa laga maqlayay deegaanka galana kululu ee webiga tana river oo kooxda al-shabaab inta badan ay ku dhuumaaleysato daafihiisa ciidamada ammaanka dalkani kenya keliya waxay soo daabaceen tirada dadka dhaawacyada halkaasi ku gaaray waxayna sheegeen in degmada malindi isbitaalka ku yaala la geeyey dhaawacyadooduna halkaasi lagula socdo madaxa laanqeyrta cas ee degmada malindi xasan muuse ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyada dadka soo gaaray qaarkood ay yihiin kuwo khatar ah dhabiibna loogu sameynayo deegaankaasi shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixiga oo noocaas oo kale ka geysan jiray qeybo ka tirsan gobolka xeeta iyo gobolka waqooyiga bariya dalka kenya base afduubka noocan oo kale ayaa wuxuu ahaa mid dhif iyo naadir a qabsan jireen dadka ajnabiga ee dalkani kenya joogo tacaal fara badan oo dowladda dalkani kenya iyo dhiiranaan ay muujinaysayna waxay isku dayi jireen had iyo jeer ay difaacaan dadka ajnabiga ee dalkani kenya ama dalxiiska ama shaqooyinka ugu yimaado tanna waxay noqonaysaa dhacda dhanka amnigo dalkani kenya haatan soo food saartay afduubka loo geystay gabadhaasi dalka talyaaniga ka timidna waxay noqonaysaa sanadyadii isxigee dambeeyey dhacdadii ugu horreysay ka dhacda gobolka xeebta maxamed faarax shire v o a garisa